bismi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi waslm ajmaciin ama bacdu waxaan sugaynay kitaabkii cumdat اlaxkaam lilxaafid cabdilghaniy bni cabdilwaxid almaqdisiy raximah llahu tacaala kitaabu lxaji ayaan ku dhex jirnay wacan cimraana bni xuseyni radia allahu canhuma qaal unzilat aayat اlmutcati fi kitaabi اllahi tacaala fafacalnaha maca rasuuli اllahi slى اllahu عalayhi waalihi waslam walam yanzil qur'anu yuxarimuha walam yanha canha xata maat qala rajulu bira'yihi ma shaa qala albukhaariyu yuqaalu inahu cumar wa can cimraana bni xuseyn waxaa laga wariyey qaala waxa uu yidhi unzilat aayatu lmutcati tamatuci aayadiisii waa la soo dejiyey fii kitaabi illahi ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa lagu soo dejiyey fafacalnaahaa waan sameynay maca rasuulillahi baan la sameynay tamatucii walam yanzil qur'aanun qur-aanna sooma degin qur-aankaas oo yuxarimuhaa iyada xarimayo walam yanha canhaa ma reebin xaggeeda walam yanha ma reebin nebiguna canhaa ma reebin tamatuci xataa maata ilaa uu ka dhintay qaala rajulu nin ayaa waxa uu yidhi bira'yihi ra'yigiisa waxa uu ku yidhi maa shaaa wuxuu doono ayuu ku yidhi qaala albukhaariyu imaamu albukhaari waxa uu yidhi yuqaalu waxaa la dhahayaa inahu rajulka uu sheegayo cumaru cumar weeyaan waxa uu leeyahay cimraanu bnu xuseyn unzilat aayatu lmutcati aayaddii tamatuca mutcada hadda tamatuca loo jeedaa baa soo degtay fii kitaabillahi baa lagu soo dejiyey marka aayadana waxa ay tahay marka faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi aayadaabaa kitaabka alle lagu soo dejiyey fafacalnaahaa waan sameynay maca rasuulillahi baan la sameynay yacnii nebigaa sameeyey annana waan la sameynay macnaheedu waxa uu ka wadaa nebiga jirkiisa annagaa ku sameynay iyo amarkii nebigaan ku sameynay annaga tamatuca ayb marka waxa uu yidhi walam yanzil qur-aanuna ma soo degin yuxarimuhaa qur-aan dambe oo soo degay oo tamatucii reebo oo xarimana ma jiro oo ma soo degin walam yanha canhaa nebiguna ma reebin tamatuca xataa maata ilaa uu ka dhintay halkan waxay leeyihiin culimmada waxaa laga qaadan karaa qur-aan in sunno lagu nasakhi karo oo qur-aanka in la nasakho sunno lagu nasakho sababtuna waxaay waxaay meeshay ka daliishanayaanna waxay tahay walam yanha canhaa haddii nebigu uu reebi lahaa tamatuc ma jiro uu dhihi lahaa sunnadiisa yacnii qowliga uu ka dhihi lahaa waxa weeyaan waxay noqon lahayd in aayaddii faman tamataca bilcumrati ila alxaji hadalkaa uu nasakhi lahaa ee taana inay inay yacni suuragal tahay uu saxaabigu ka warramayo walam yanha canhaa buu yidhi arrintaa iyada calaa kulli xaal way bannaan tahay waa la yidhi laakiin waaqiceedii lama haayo culamada qaarkood saasay dheheen waa dhici kartaa sunno labadu waa wada waxyi qur-aanka iyo sunnada laakiin ma dhicin oo lama hayay yidhaahdeen culamada qaarkood naam qaala rajulun ninbaa marka waxa uu yidhi iyadoo sidaa ay tahay marka qaala rajulun ninbaa bira'yihi ra'yigiisa wuxuu ku yidhi maa shaa-a wuxuu doono cumar buuna kala jeedaa baa la yidhi waa kii cumar tamatuca reebi jiray oo diidi jiray marka tamatuca asal ahaanba inuu u diidi jirayaa laga garan ayaa halkan laga dhadhansanaya oo laga garanayaa marka haddii ay sidaa tahay marka wuxuu leeyahay aayaddiina waa tilmaantay xadiid reebayna ma jiro hade markaa qofka ra'yigiisa waa laga tegayaa aayaddii xadiidkii baa la qaadanayaa saxaabaduna arrintaa aada iyo aad bay ugu ad adkaayeen sunnada iyo ra'yiga qofka kaa-ina mankaan ciddoo doonaba ha ahaado sunnada nebiga ayay hormarin jireen walidalika ayaa nabiga ayaa cimraan bnu xuseyn oo sidaa uu leeyahay saalim bnu cabdillaahi bni cumar isaguna sidoo kale waxaa la yidhi aabihii waxa uu qabay mas'ale ahayd yacnii qofka muxrimka ah barafuun qabla alixraam barafuun hadduu marsado marka uu xarmadaa waa inuu iska dhaqaa barafuunkaas kadib markaasaa xadiidka caa-ishana wuxuu ahaa nebiga in barafuun loo marin jiray barafuunka uu ka dhaldhalaali jiray isagoo muxrim ah weliba laakiin qabla alixraam baa loo marin jiray sunnadaa markau arkayna saalim sunnadiibuu qabsaday hadalkii aabihii waa ka tegey hadalkii aabihiis cabdullaahi bin cumar waa ka tegay markii la yidhi maxaa aad uga tegaysaana waxa uu tilmaamay sunnada nebiga inay sidaas tahay ibraahimu nakaciya sidoo kale waxaa lagu yidhi ninkii ibni cumar laakiin sidaa iyo sidaabuu dhahayaa ka waran markaasuu wuxuu yidhi maa tafcalu fi ibni cumar ibni cumar maxaa ku sameynaya buu yidhi nacam ibni cumar sideed yeelaysaa buu yidhi sunnadiiba hadday taal hadday tahalo ibni cumar maxaa ku falaysaa buu yidhi maa tafcalu fi ibni cumar ibni cumar maxaad ku samaynaysaa buu yidhi marka sunnada nebiga inay dadka la weynaato yaa la rabaa oo aaraa'da dadka iyo sunnadu ama aqwaasha dadka kale iyo sunnadu inay sunnada la weyn tahay sunnadana laba unbaa looga hor yimaadaa sida qaalibka ama ra'yi ama bidco nacam de asxaabtu dad bidcoolayaalana ma ahayn ee dad ahlu ra'yiyana ma ahayn laakiin waxaa dhici karto in masalan hadda cumar arrinkan isagao maslaxu u sameeyey laakiin marar waxaa dhici karto nahyiga ama ama amarkaba inaanu soo gaarinba isaga saxaabi kalena uu soo gaaray hadday ayagu marka saxaabigii nebiga isagoo u tiirinaya ay maqlaan xadiidkay qaadan jireen ra'yigoodana waa ka tegi jireen haddii laakiin maxaa marka keenaya laakiin xadiidka iyo ayaga hadalkooda inuu iskhilaafo xadiidka inaanu soo gaarin baa laga yaabaa acdaar marka culimada muctabariinta ah waxay leeyihiin ilaa dhowr cudurdaar oo sheikhulislaam ibnu taymiya rafculmalaam can ila'imati alaclaam risaalada uu ku sheego acdaartaasna waxaa ka mida naska inaanu soo gaarin waxaa ka mida inuu mansuuq u haysto waxaa dhici karta dalaalada nasku inuu u haysto sida loo daliishanayo inaanu ahayn si kale inuu yahay waxyaabahaasoo dhan marka la isu geeyo cudurdaaray culummada u tahay oo culummada uma qasdayaan inay nebiga sunnadiisa khilaafaan si kas ah ulama qasdayaan wixii waxaan u jeednaa culamaa oo ahli sunna ah nacam laakiin qofkay u caddaato xaqii oo u caddaado sunnadii u caddaato ma dhihi karaa ninkaa shiikha ah oo sunnada asaga aanan arag ayaan anugu kiisa un baan dul fadhinayaan ku dheganaanayaa maya imaamu shaafici raximahullah waxaa laga wariyey inuu yidhi ajmaca ahlu lcilmi calaa ana man istabaanat lahu sunnat min sunani rasuuli illahi sal ly slam laa yuqaalifuhaa liqowli axadin laa yukhaalifuhaa liqowli axad yacni culammadu waxay ku ijmaaceen ayuu yidhi qofkay u caddaato sunno sunnooyinka nebiga ka mid ah inaanu uga tegin qof warkiisa inuusa uga tegin nacam arrintaa iyo marka waa kale dadku marka culimadu annaasu fi lculamaai darafaani wa wasat culimada daacadooda daraf waxaa weeyaan culimada waa daraf waxaa weeyaan culimada waa waa ku qalad kastoo ay ku arkaan culimada ugu cudur daari maayaanoo acdaartan hadda aan sheegna ma siinayaanoo waa durayaan culimadii khadkii bay kala baxayaan darafna waxaa weeyaan culimmada intay taqdiisiyaanay macsuum oo kale ka dhigayaanoo qofka yacni haddii la khilaafo ama yacni ra'yigiisa iyo xadiidka xadiidka la qaato wuxuu u arkayaa in culummada la duraayo in culummada hoos loo dhigaayo waana waxa dadka muqalidiinta nooca shakligay doonayaanba hal ahaadaane dhaqanka muqalidiinta waa saas nacam ayb oo haddaad maalan nin muqalid oo shaaficiya ama yacni maalikiya mas'ale lagala hadlo axaadiistii sida qoraxda oo kale ay u caddahay waxaa marka ugu dambaysaa wuxuu ku leeyahay oo marka uu maalig ama shaafici arki waayey xadiidkan seed adiga ku aragtay buu kuleeyahay nacam marka maalig baad yasaysaa ku dhaa ama shaafici baa yasaysaa wax aada u foolxun waataa marka wahaakadaa kuwaan hadda iyaguna waxaa weeyaan qaar noocaasaa jiro culamada mucaasiriinta ah mid kamida haddii mas'ale lagu khilaafo hebel culammadoo duraa ayaa la leeyahay waxaan marka waa wax iswada leh waay darafka wasadkaana waa darafka ahlu sunnada oo ninka caalimkaa wixii cudur wixii khaladkiisana kuma raacaan mana ku ceebeeyaanoo cudurdaarkaa culummadu tilmaantay u sameeyaan nin kastoo daalib cilmigana inuu dariiqa mara ayaa u wanaagsan dadka qadaasada iyo inuu ka daayo taqdiisinta iyo waxyaabaha ijmaaca culummadu isaga waa xuja mar walba sababto a culammadoo dhan kuma wada ijmaacayaan wax baatila qaala lbukhaariyu yuqaalu inahu cumaru baa laleeyay marka haddii cumar sidaa saxaabadii kale ay leeyihiin halkan marka ma taalo cumar iyo cimraan yaa cilmi badan ma taalo cumaraa cilmi badan laakiin halkan cimraan aayad iyo xadiid buu hayaa halkan marka isaga baa qowlka marka kule walimuslimin nasalat aayat lmutcati baa soo degtay tamatuci aayadiisii yacni mutcata alxaji xajka mutcadiisii wa amaranaa biha rasuulullahi baanana amray sala allahu alayh ali wasalama uma lam tanzil ma soo degin aayatun aayad tansakhu aayata mutcati alxaji aaya nasakhayso mutcada xajka aayadeeda walam yanha mana reebin canhaa xaggeeda tamatucaas ama mutcadaasi rasuulullahi ma reebin sala allahu alayh ali wasalam xataa maata ilaa uu ka dhintay ayb walahumaa bimacnaahu bukhaariyo muslimna waxaa usugnaaday macnihiisa oo kale marka dadka ahlu cilmiyaa ah marka laga hadlayana dee qofka caalimka horta gefkiisu labada qolaba fidnow ku yahay hadda aan soo sheegayay qofka caalimka gefkiisa labadaa qolaba qolana waxaa weeyaan guluwi bay ku samaysay qolana jafaa bay ku samaysay labadaba fidna ayuu ku noqonayaa marka dadka markaa sida wasadka ahna waa sidaas marka aan tilmaanay ayb dadka ahlu cilmigana de waxaa weeyaan waa qofkay ummaddu cilmi uga markhaati kacday ilaa ummaddan waa shuhadaa-ullaahi fi lardi cala alardi waxaa kaloo yacni caalimka lagu garanaya mu-alafaadkiisa iyo musanafaadkiisa sida yacni yacni aimada waaweyn kutubtooda loo arkoo kale dalabada iyo ardayda iyo fataawada iyo lagu garanaya waxyaabahaas oo dhan baa lagu gartaa qofka caalimka ah marka waxaa weeyaan cismo iyo de waa isaguna ma macsuumna ma ahanoo de gef macsuumka ma aha bani aadam buu yahay baabulhadyi qofka unbaa waxaa laga rabaa laakiin aqwaasha culummada inuunan ka bixin ninka daalibu cilmiga aqwaalulculamaa inuunan ka bixin oo hadday culimmadu masale markaa yacni ilaa saddex qowl oo kale iskugu khilaaftay mid afaraad inaad adiga la timaado ma aha saddexdaas qowl unbaad adilada kii u dhow ayaad unbaad markaa raacaysaa baabulhadyi hadyigiibuu u baabiyaa can caaishata radia allahu canha qaalat fataltu qalaa-ida hadyi rasuulillahi sala allahu alayh walihi wasalama uma ashcartuha waqalladaha aw qalladtuha uma bacata biha ila albeyt waaqaama bilmadiinati famaa xaruma calayhi shayun kana lahu xillaa caaisha radia allahu canha qaalat waxa ay tihi fataltu waxaan soohay qalaa-ida hadyi rasuulillaahi sala allahu alayh wali wasalama rasuulka hadyigiisii qoorxirkiisii xarkihii loogu qoorxirayaan sameeyey uma ashcartuhaa uma markaa dabadeedna ashcartuhaa ishcaar ayaan ku sameeyey waan ka dhiigeeyey wa qalladahaa nabigana sala allahu calayh waali wasalam waa u qoorxiray ow amase qalladtuhaa waan u qoorxiray bay tiri uma bacata bihaa ila lbeyti buu u diray beytkiibuu u diray wa aqaama bilmadiinati buu ku nagaaday famaa xaruma calayhi kama xaaraam noqonin shayan shay-un shay kama xaaraam noqonin kaana lahu xillan xalaal u ahaa halkan waxaa laga qaadanayaa hadyiga in la diri karo qofka isagoon xajkii aadin cumro aadin inuu xoolo inta diro dadka u socdo u dhiibo uu yidhaah war xoolahan ha la qaado xaramkii ha lagu soo qalo oo xaramka inuu u hadiyeeyo laakiin haddaanu xaj iyo cumro xarmanin saas muxrim kuma noqonayo qofkii oo xoolihii ayaan hadi ayaan xaramkii u diray dhar cadcadaan gashanaya anigana ilaa xoolaha laga qala muxrim baan ahaanayaa maya muxrim waxaad ku noqonaysaa un oo keliya oo waxyaabihii aan soo sheegnay ay kaaga xaaraam noqonaysaa markaad cumro isku laasimisay ama xaj oo labayka xajatan ama labayka cumratan iyo wax lamida aad tiraahid laakiin xoolo aada dirtay magaaladaadiina aada iska joogto ku noqon maysid muxrim sidaas nacam waad diri kartaa laakiin xalaal unbaad ahaanaysaa famaa xaruma calayhi shay-un kaana lahu xillan wax xalaal u ahaa oo ka xaaraam noqday ma jirtay tiri caaisha radia allahu canha cubaydullaahi ibni ziyaad ayaa waxaa laga sheegay in uu yeeli jiray intuu xoolo diro ciraaq kasoo diro xaramka usoo diro masaabihiisu ah yacni inuu diro ayaa wuxuu sameyn jiray ou markaa dharkii inta iska dhigo dharkii ixraamka qaato oo muxrim ilaa xoolaha laga qala saas u ahaan jiray markaasaa waxaa loo sheegay saxaabada qaarkood markaas waxay ku yidhaahdeen de ma kacbo kale u ciraaq ku haystaa bay dheheen kacbo kale miyuu ciraaq ku haystaa nebiga sidaan buu yeelay marka ayay sheegeen xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa hadyiga in loo qoor xiro qoorxirku marka waxaa weeyaan in loogu xiro marka qoorta in qool iyo ama xarig inta loogu sameeyo lagu xiro kabna markaa laga laalaadiyo lagu xiro kab si markaa hadday xoolahaasi dhumaan loogu ogaado inay yihiin xoolo xaramka loo waday uma waana waana mushrikiin ayagoo ahay mushrikiintu ixtiraami jireen xoolahaas uma ashcartuhaa waan ka dhiigeeyey ishcaarka waxaa la yidhaha neefka geela kuruskiisa inta la jeexo dhanka midig laga jeexo weliba dhiig mar dhiigga dhiigga kasoo daato in loo marmariyo marka loo marmariyo taana marka waxaa weya iyadana waa calaamad neefkaas in hadyi uu yahay ayay calaamad u tahay qaarkood xanaafta reer kuufa rag kamida diidi jiray oo waxay dhihi jireen ishcaarku waa muhla waa muhla waa neefkiyaa marka la ciqaabaya nooc ciqaab ah tirmidi marka isaga wuxuu soo saarayaa ninbaa saasoo kale marka xadiidkan ishcaarka ayaa loo sheegay markaasuu wuxuu yidhi laakiin ibraahim unaqaci ma samey jirin buu yii nacam ibraahim unaqaci muhla ayuu ku sheegay markaasaa waxa uu yidhi marka ninkii uu sidaa ku yidhi buu yidhi warniyow alla yacni u baahnaan badnidaa buu yidhi in lagu xabiso oo adiga lagu canaanto lagu ciqaabo yaad u baahnaan badan tacsiir baad u baahan tahay yii sababtoo ah axaadiistii rasuulkaa laguu sheegayaa markaasaad leedahay ibraahim sidaa ma yidhaahdaad leedahay nacam ibraahim unakhaci waqalladahaa waa u qoorxiray oo amase qalladtuhaa waan u qoorxiray uma bacatha bihaa ila lbeyti buu u diray wa aqaama bilmadiinati wa isaguna nagaaday famaa xaruma calayhi shay-un kama xaaraam noqonin kaana lahu xillan xalaal u ahaa ayb marka salafka qaarkood khilaafa laga soo raray laakiin xadi ishcaarka ku saabsan yani waxaan ujeedaa masaladan ku saabsan oo qofku hadduu xoola diro magaala isagu markaa aanu cumray xaj midna xarmanin sidaa muxrim ku noqonayaa salafka qaar baa khilaafay wax laga sheegay laakiin xadiidku waa kana wacan caaishata radia allahu canha qaalat ahdaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu u hadiyeeyey maratan mar hanaman ari buu hadiyeeyey ou hadyi ka dhigay ari buu hadyi ka dhigay marka in ari hadyi laga dhigan karo ayaa laga qaadanaya nacam wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiy allahi sala allahu alayh wali wasalama ra'aa rajulan yasuuqu badanah ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama nabigu ra'aa wuxuu arkay rajulan ninbuu arkay yasuuqu kaxaynaya badanatan hal fa qaala waxa uu yidhi irkabhaa kor buu yidhi qaala waxa uu yidhi inahaa iyadu badanatun weeyaan waa waa neef geelo hadyi aan u wado weeyaan qaala waxau yidhi irkabhaa kor fara-aytuhu waan arkay buu yidhi raakibahaa inuu yahay midkii fuushan yusaayiru nabiya nabiga oo la soconaya sala allahu alayh waali wasalam wa fii lafdin qaala fi thaalitati markii saddexaad waxa uu yidhi markii labaad qaala fi thaaniyati aw thaalitati waxau yidhi irkabhaa kor weylaka war hooggaaga oo mase wayxaka hooggaaga ama naxariistaada halkaa marka waxaa laga qaadanayaa neefka hadiga la kori karo gaadiid laga dhigan karo nacam marka kelimadan marka weylaka iyo weyxaka iyo uu leeyahay kelimad loo isticmaalo marka qofka wax lagu adkeynayo weyaan nacam loo isticmaalo warhooge oo kale weyaan laakiin laba wej bay ku timaadaayo wej waxa ay tahay in macnaheeda lagu dareeriyo yacni sida macnaheedu ay tahay oo markaa ninkan la yidhaha wuxuu sidaa ku mutaystay amarkii oo uu deg deg u qaadan waayay amarka rasuulka sal alla ly slam ama waxaa kaloo la dhihi karaa mawduuceedii yacni mawduuceedii looma jeedo oo waa kelimad carabka ku dureersaday laakiin aan habaar waxba looga hadda looga jeedin ama aan canaanba xataa looga jeedin ee carabkuna uu ku dureersadee go-a iyo gablame iyo saas oo kale oo aan oo aan laga wadin habaar ama aflaxa wa abiihi in sadaqatii la dhihi jiray nabigu uu yidhi waa abiihda dhaartaas carabka ku dureyrsaday sida culamada qaar ay ku tawjiihinayaan iyo sidaas oo kale weeyaan waxaa laga qaadanayaa marka xadiidka hadyiga in la kori karo laakiinse hadyiga koritaankiisu culimadu waa isku khilaafeen neefka hadyiga loo wado qofka gaadiid ma ka dhigan karaa dhowr qowl baa ku jirta qaarna may bay leeyihiin qaarna haabay leeyihiin sida raajixana waxaa weeyaan hadduu u baahdo haddii uu u baahdo waa ka dhigan karaa haddaan u baahnina inuu ka dhigta ma aha xadiidka muslim baana sidaa caddaynayo irkabhaa ida xtajta ilayha kor buu yidhi haddaad u baahato marka ida xtajta ilayha yani shardigaasi waxaa weeyaan qeyd buu keenayaa shardiguna waxyaabaha wax lagu qeydo ayuu ka mid yahay usuulka nacam marka amarka irkabhaa wuxuu ku qeydan yahay ay ida xtajta ilayha sida riwaayada muslim ay tilmaamayso labada xadiidna in sidaa loo macaanidooda marka laysku fasiraa wanaagsan wa can caliy bn abi aalibin radia allahu canhu qaal laakiin neefku haddaanu hadyi ahayn in la koro waaba asal buu yahay gaadiidka nacam gaadiidka waaweyn sida geela iyo kale iyo fardaha iyo waxyaabaha nacam walkhayla walbigaala walxamiira litarkabuuha ayb laakiin anagu dadkeenna waxaad moodaa waa ku ag baktinaya waa un ku ag dhimanaya nacam waxaa laga yaabaa inuu konton kilomitr ou luge lugeynayo daallan yahay qorax jirta oo geelina uu dhinac socdo nacam geel maayo yaa la korayaa buu kuleeyahay oo maxaa loogu talagalay marka walkhayla walbigaala walxamiira litarkabuha marka dabcan yacni geela laftirkiisa inuu rukuub yahay oo wataxmilu adqaalakum ilaa beladin lam takunuu baaligiihi ilaa bishiqi lanfus iyo yacni waxyaabaha iyo manaaficda caamka ah qur-aanku sheegu ku jira manaaficda caamka ayay ka mid tahay ayb marka wuxuu yihi irkabhaa weylaka aw weyxaka wacan caliy bn abi aalibin radia allahu canhu qaala amaranii rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu waxa uu ifaray an aquuma inaan u istaago calaa budnihi halihiisii oo hadiga kasoo dhigay wa an atasadaqa inaan sadaqaysto inaan sadaqeeyo bilaxmihaa hilibkeeda wa juluudihaa harageeda wa ajillatihaa iyo markaa waxa dusheeda saarnaa nacam kebada iyo wixii lamid ee dush ka saarnaa wa anlaa ucdiya inaanan siinin aljazaara midka qalayo kawaalaha a minhaa iyada xaggeeda shay-an aan waxba ka siinin wa qaala waxauu yidhi naxnu annagaa nuqdiihi siinayna min cindinaa jeebkeennaan ka siinayna annaga agteenna xadiidka waxaa laga qaadanayaa marka hadyiga qalidiisa iyo gowriciisa in layskaga wakiil dhigan karo oo niyaaba inuu camalkaas inuu niyaabo galo oo layskaga wakaalad dhigan karo maxaa yeele nabiga sala allahu caleyh waali wasalam markii u dambeysay boqol neef buu soo kaxeeyey lixdan iyo saddexna isagaa gacantiisa ku gowracay inta kalena cali baa gowracay xadiidkii dheeraayo jaabir sida uu tilmaamayey nacam marka taa nebiga kartidiisay ku tusaysaa saddex lixdan iyo saddex neef oo geela yacni qof aan u nasaninee gowracaya un sidaa u gowracaya yacni waana karti aada iyo aada u badan weeyaan inta kalena cali baa marka dhammaystiro niyaabo uu kaga dhigtay taana culimmada qaar waxay uga qiyaaseen ma da-diisu inay intaas da-diisuna intaasay ahayd waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa haragga iyo waxyaabaha lamidka iyo hilibka iyo midna inaan lagu sadaqeeyo inaan la siinaynin ninka yacni xoolaha qalay inaan la sii inaan la siinaynin taasi aan hadda sheegaya boqolkaa waxay ahayd yacni xajatulwadaac bay ahayd marka inaan la siinaynin wuxuu tilmaamayaa xadiidkan inaan waxeedii iyadoo dhan in la sadaqaysanayo iyadii haraggeedii iyo wixii dul saarnaa marka iyo wixii dul saarnaa in intaba la sadaqaynayo aan midna yacni hilibkeeda qeyb kamida inaan ujrada ninka looga dhigaynin oo aan shaqa yacni mushqaayad ama ujro aan loogaga dhigaynin yaa laga qaadanayaa inaan ujro loogaga dhigaynin maxaa yeelay dhammaan waxaani waa hadyi alla loogu dhawaanayo subxaana watacaala marka ijaar lama siinaayo maaha macnaheeda shaqadiisa kiradeeda meel waxaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam annagaa agteenna ka siinayno laakiin tan inaan in laga siinaynin wacan ziyaad ibni jubayrin qaal ra-aytu ibna cumara ibni cumar baan arkay ataa calaa rajulin nin isagoo korkiisa ataa isagoo yimid calaa rajulin nin korkiisa yimid ninkaas oo qad anaaqa tu-iyey badanatahu hashiisa fanaxarahaa uu gowracayo uu gowracay fa qaala waxa uu yidhi ibcadhaa kici buu yidhi qiyaaman xaal ay tahay mid taagan muqayadatan xaal ay tahay mid dabran oo lug yacni lug ka xiran sunnata muxamadin hud qaado sunnata muxamedin nebi maxamed sunnadiisa qaada sala allahu alayh wali wasalam ama ilzam laazim sunnata muxamedin sala allahu alayh wali wasalam iqra ayaa lagu nasbinayaa marka xadiidkan isaga waxaa laga qaadanayaa geela hadiga marka la gowracayo la dhuundhabayo la gowracayo in markaa isaga isagoo taagan baa la gowracayaa sidayna waxa ay tahay isagoo taagan baa la gowracayaa lugta hore labada lugood ee hore midda bidixna waa loo laabay waa la xirayaa taa saddex isagoo ku taagan baa marka la gowracaya saddex lug isagoo ku taagan ayaa la gowracaya waana qowluhu tacaala walbudna jacalnaha lakum min shacaa'ir illahi lakum fiiha khayr fadkuruu sma allahi calayha sawaafa iyadoo yacni saddex lug ku taagan weeyaan nacam oo mid labada lugoodoo hore geela midiisa midda bidixna ay xiran tahay oo inta la dabray oo la xiray dhulka kor loogaga qaaday marka saa isagoo ah in la gowraco sunadii marka sidaa weeyaan wacan ziyaad ibni jubayrin qaala waxa uu yihi ra-aytu ibna cumara baan arkay ataa calaa rajulin nin isagoo kor yimid ninkaas oo qad anaaqa tu-iyey badanatahu hashiisii fanaxaraha gowracay oo gowracaya yacni faqaala waxa uu yidhi ibcadhaa kici qiyaaman qaa'imatan xaal ay tahay mid taagan muqayadatan xaal ay tahay mid lugta bidix ka dabran sunnata muxamadin sala allahu alayh waalihi wasalam khud qaado ama ilzam laazim sunnata muxamadin sala allahu alayhi waalihi wasalam sidanna waa sida hadiga marka loo gowracayo baabu lgusli lilmuxrimi muxrimka baabu lgusli qubayskiibuu u baab yahay axkaamtiisa caddaynteeda lilmuxrimi muxrimka uu qubaysanayo qubayskii muxrimka uu lahaa sida uu u qubaysanayo ayb muxrimku waa qubaysanayaayo qubays baa loo sunneeyaa cinda ixraamihi xataa haddii uu yahay xaa-id hadday haweentu tahay waa haddii ninku haddayn haweentu xaa-id ay tahay xataa way qubaysanaysaa sidii xadiidkii caa-isha uu tilmaamayeyba nacam iyo asmaa binti cumays iyo maxaa yeelay kan marka haweenta xaa-idkaa iyadu xaj waa xiran kartaa cumrona waa xiran kartaa laakiin dawaaf unba inansan dawaafaynin ifcali maa yafcalu lxaaj hayra an laa taduufii bilbeyt can cabdillaahi bni xunaynin ana cabdallaahi bna cabaas walmiswar bna mahrama cabdullaahi bni cabaas iyo miswar ibni makhrama ikhtalafaa bilabwaa ikhtalafaa way iskhilaafeen bilabwaa meesha abwaa la yihaha makayi madiine udhaxaysa iyagoo joogay iskhilaafeen halkaaba isku khilaafeen faqaala bnu cabaasin ibnu cabaas waxa uu yidhi yaqsilu lmuxrimu muxrimku wau dhaqayaa ra-sahu madaxiisa wa qaala almiswaru miswarna waxa uu yidhi laa yaqsilu dhaqi maayo ra-sahu madaxiisa ma dhaqayo qaala waxa uu yidhi fa arsalanii ibnu cabaasin baa idiray ilaa abi ayuub alansaariyi buu ii diray waxaad garanaya marka saxaabadu inay masaa-isha qaar ay masaa-isha ay ku doodi jireen doodu laba nooc waay midna waa maxmuuda midna waa madmuuma dooda xaq lagu kala qaadanayo ee xaq lagu kala fahmayo waa maxmuud dooda laakiin haddaad ogtahay inaan xaq lagu kala qaadanaynin waa midda salafka ay ka digeen in laga qeyb galana ay reebeen doodii marka waxay tahay qofka kula doodaya ayaa maalan xaqii baa si uga wareersan inuu qaatana waa dhici kartaa waa dood maxmuuda amase asaga xataa waa iska madax adag yahay laakiin shubhadiisa dad badan ayaa ku daga ayaa ku dagan oo dad badan baa u haysta ninkan yacni in shubhadiisaasi waxweyn waxweyn u haystaan dhinaca marka waxaa weeyaan kale dad markaasaa waxaa dhici kartaa dadkaas waxaa laga yaabaa isaga inaan dan laga lahayne dadka laakiin dhegaysanayo inay wax ku fahmaan baa dhici karto marka taasoo kale iyaduna waa dood maxmuud aho salafku waa samay jireen cabdilcasiis ibnu yaxya alkinaani waa kii ninkii bishri almarisi la dhihi jiray la dooday imaamu shaafici waa kii la doodi jiray yacni xabsulfardi ninkii la dhihi jiray way badan tahay doodaha salafka saasoo kale yacni iyo dhexmaray iyo ragga mucaanidiinta way badan tahay marka taa iyagu waxay uga dan lahaayeen dadka ninkan shubahadiisiina inay radiyaan ummadana u bayaaniyaan xaqa laakiin haddii aan ummadna xaq loo bayaaninaynin ninkaanina uu soo taagan yahay yacni inuu labada qof inay iyagu mid kastaa wuxuu rabaa inuu isaga raayo xaq dan uma laha kaas weeyaan midda marka salafku ay reebeen oo ay maxaa yeeley dhib unbay ziyaadinaysaa maana mas wax mafsado mooyaane wax maslaxa kuma jirto walidaalika marka imaam maalik ninkii u yimid ee yidhi inaan kula doodaan rabaa waa tii uu ku yidhi kayfa in hadaad ka waran buu yidhi haddaad iga adkaato markaasuu yidhi haddaan kaa adkaado wa waa isoo raacaysaa haddaan kaa adkaada ka warran waa ku raacayaa buu yidhi in jaa-anaa thaalitun hadduu noo yimaado mid saddexaad oo naga adkaada ka warran waa raacaynaa buu yidhi markaasuu yidhi yaa haadaa inii araaka tatanaqal waxaan ku arkaa niyow inaad guurguurayso oo walidaalika salafku waxay dhihi jireen ninka diinkiisa dood un curdo uga dhigo akhara tanaqula waxuu badbadiyaa marka guurguurka hadba maanta dhan madhab unbuu ka guurayaa mid kale u guurayaa mid saddexaad buu usii guurayaa amaa inii calaa bayinatin min diinii buu yidhi anuu diinkayga xujo cadan kaga suganahay idhab ilaa shaakin ama idhab ilaa shaakin milika fakhasimu adiga mid waxaa tahay shaki shaki ku jiro ee orodoo baxoo mid yacni waxaad u tagtaa marka sidaadoo kale dood badan oo yani mid shakisanoo sidaadoo kale u tag marka mid walba xaaladeeda lagu xambaaraya marka laakiin in madhabu salaf laga dhigo inaynan marnaba aysan dood geli jirin ama in laga dhiga yacni inay afar iyo labaatan ka sac dood u fadhi jireen labadaba waa khalad waay xaalaadkaasaa lagu kala dejinaya nacam lagu kala xambaaraya khusuumaadka ay leeyihiin salafku ay reebayaanna waa kuwaas weeyaan madmuumka ah waa shaykhu lislaamna macno noocaas oo kale ah waa ishaaraa oo yacni waxaan u malaynaya mufasalu ictiqaadka ama mujmalu ictiqaadka buu ku tilmaamaa nacam uu ku sheegaa majmucu lfataawa ayb marka waxaa weyaan marka dood marka saxaabada waa dhexmari jirtay dood laakiin doodooda dood wax lagu kala faa-iidayay hayadoo nin ilaa ilaa inaan raa nin walba yacni inuu midkoodna yacni inuu isaga keliya adkaado ma rabin xaq uun inuu caddaado unbay rabi jireen naam waxaa kaloo marka xadiidka uu kutusayaa yaqsilu lmuxrimu ra'sahu marka waxay ku doodeen arrintan weeyaan muxrimku madaxiisa waa dhaqayaa iyo maya ma dhaqayo qubayska muxrimka labaa loo kala qaadaa yacni markuu ixraamanaya inuu qubaysto taa iyadu marka waxaa weyan adiladeeda waa caddahayba laakiin marka uu ixraamta ka gadaale isagoo muxrim ah ma qubaysan karaa iyada laftirkeeda marka waxaa weyan waa inay waa inay bannaan tahay qubaysku ka mid maaha muxaramaat lixraam laakiinse qofku inuu qubayskii badsado ee uu yacni maxaa yeelay qubayskii inuu badsado waxay keenaysaa ziina ziinay keenaysaa ziinaduna qofka xaajiga asal kuma aha ee wuxuu asal ku yahay basaasnaan xaajigu inuu basaasan yahay saasay culamada qaarkood dhahayaan marka waxa uu yidhi wa qaala almiswaru miswarna wuxuu yidhi laa yaqsilu ra'sahu ma dhaqayo qaala waxauu yidhi fa arsalani ibnu cabaas baa i diray ibnu cabaas marka wuxuu dirayaa waa ziyaad weeyaan nacam waxaan ujeedaa wuxuu dirayaa cabdullahi ibnu xunayn ayuu dirayaa marka waxa uu yidhi fa arsalani ibnu cabaas ilaa abi ayuub alansaariyi buu ii diray fawajadtuhu waxaan arkay yaqtasilu isagoo qubaysanayo bayna alqarnayni labada yacni labada loox dhexdood isagoo ku qubaysanayo alqarnayn waxaa weya waa labada alwaax ee markaa lagu xiro waa labada tiir ayaan ujeeda labada tiir ee lagu xiro alwaax dhexdooda alwaax loogaga xiro alwaaxaasina markaa lagu xiro bahashaan wareegato bakarada la yidhaha ceelasha biyaha looga soo saaro yacni waxaa weeyaan labada tiire inta dhulka sidaa looga mudo la taago ee labadoodana lagu gudbiyo tiir kale ama yacni loox kale lagu gudbiyo looxaasna dhexda waxaa looga xiraa bahashan wareeganaysay giraanta ah ee bakarada carabiga lagu yidhaahdo marka waxay sahlaysaa marka ceelashoo kale marka wadaanta lagu rido iyada ayaa lagu soo socodsiinaya xarigga nacam marka labadaa tiir dhexdooda ayuu ku qubaysanayay marka nacam wahuwa isaga oo yustaru bithawbin mara lagu asturayo isagoo dadkii mara loogaga qarina marka la qubaysana in lays asturo waxaa kaloo laga qaadanaya hadday dadku doodaan mas'alo ku doodaan inay qofkii ahlu cilmiga ee ka agdhow inay masalada ula tagaan ma aha qof kaloo ayaga lamida ama kasii liita inay la aadaan ma aha haddii kale xaqii ma ogaan karayaan asxaabtu marka wixii masale ay isku qabtaan ahlu cilmigay ugey jireen fasallamtu calayhi waan salaamay buu yidhi aadaabtu marka waa saas oo waxaana laga qaadanayaa qofka haddaanu xaajo gudanaynin ee laakiin oo iska qubaysanayo salaam waa la salaami karaa waana radin karaa isaga laftirkiisa ilaa hadda ma xaajo gudanaya ma ogtahay fa qaala waxauu yidhi man haadaakani waa kuma faqultu waxaan yidhi ana cabdullaahi bni xunayn ana cabdullaahi bni xunayn waxaa laga qaadanaya ana keligeed unbaa la diidayaa qofka inuu yidhaahdo maxaa yeele qof kastaa anaa waayo laakiin hadduu magaciisa ku daro yaa waayo marka lagu yidhaa aniga hebel hebel aad tiraahdid way bannaan tahay taas nacam ayib nacam marka ana cabdullaahi bni xunayn buu yidhi marka ana iyo magacii waa laysku dari karaa ana keligeed unbaa la diidaya arsalanii ilayka ibnu cabaas ibnu cabaas baa iisoo kaa iisoo kaa diray yas'aluka xaal uu ku su-aalaya isagoo ku weydiinayo soo diray kayfa kaana rasuulullahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka sideebuu ahaa yaqsilu inuu u dhaqayo ra-sahu madaxiisa walxaal huwa isaga oo muxrimun muxrim ah tan marka waxaa laga qaadanayaa mas'alo muhima masaladu waxa ay tahay ibnu cabaas waa u caddayd waana ogaay muxrimku inuu qubaysan karo sifada unbuu weydiinayaa marka su-aasha waxaa laga garanaa ilaa ibnu cabaasaa diray ma ogtahay ninkan waxaa laga garanaa ibnu cabaas asalka mas'alada inay uhubanayd markaasuu sifadii weydiiye haddii sifadii la sheegana dee asalka inuu sugan yaha laga qaadanaya oo haddii uu yidhaahdo muxrimku wuxuu u qubaysan jiray nebigu wuxuu u qubaysan jiray markuu muxrim yahay sidaa iyo sidaa ma laysku qabanaya markaa ma qubaystay mase ma qubaysanin ma laysku qabanaya markaa fa wadaca abuu ayuuba ayuayubu abuu ayuub wuxuu dejiyey yadahu gacantiisa cala thawbi maradii ayuu ayuu dul dejiyey fa dada-ahu wuu soo raariciyey madaxiisii madaxiiba usoo raariciyey maradiiba hoos u dejiyey madaxiiba usoo raariciyey xataa badaa lii ilaa uu ii muuqday ra-suhu madaxiisa uma qaala liinsaanin insaan buu markaa wuxuu ku yidhi qof yasubu calayhi lmaa-a biyaha ugu shushubaayey usbub shub biyihi fasaba calaa ra'sihi madaxiisuu ku shubay uma xaraka ra'sahu madaxiisuu dhaqdhaqaajiyey biyadayhi labadiisa gacmood buu ku dhaqdhaqaajiyey fa aqbala bihimaa wa adbara hore hore ayuu ugu soo socday wa adbara gadaal gadaalna waa ugu socday hore iyo gadaal buu madaxii ka maray uma qaala waxa uu yidhi haakadaa ra'aytuhu sala allahu alayh wali wasalama sidan baan arkay yaqtasilu isagoo u qubaysanayo wa fii riwaayatin faqaala almiswaru libni cabaas waxa uu ku yidhi laa umaariika abadan weligaa kula doodi maayu yidhi yacnii markau arkay inuu ka helay masaladii yacni sida u sheegay ay noqotay ibnu cabaas ayaa marka wuxuu yidhi bis waayo waad igaga aqoon badan tahay mar damba ma kula murmaayo wuu qaatay marka marka wuxuu yidhi laakiin hadday noqoto wuxuu doodu hadday iska noqoto hebel uu ka xanaaji iyo hebelka farxi hadday iska noqoto qasad fiican ma aha aa la iska dhaafaa midaasoo kale maxaa yeele xaqu waxaa weeyaan qofku inuu xaq aan la yimaado sheego waayo wain kaana yacni xaqu ahlulxadiidka dadka maxay kaga duwan yihiinna sida cabdiraxmaan ibnu mahdi uu yidhi yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim waxa iyaga ay leeyihiin iyo waxa iyaga dushooda a labadaba way sheegaan laakiin waxaa keliya haddaad dadka u sheegto waxa dadka kalena aadan u sheegin ama aadan si yacni insaafa aadan uga hadlin ama hadafkaaguba aanu ahayn inaad xaqa ogaato keliya uu yahay hebel ka xanaaji iyo kooxiblaayo ka xanaaji waxaas waxaa weeyaan waa shicaaru lfurqa weeyaan mana wanaagsana marka waxa fa aqbala bihima waadbara uma qaala haakada ra-aytuhu sala lla ly slam yaqtasil marka dadka laba qof ay doodayaan marka ay qof caalima u yimaadaan isaguna inuu adilada wax ugu sheego weeyaan nacam oo uu yidhaahdo sidan iyo sidan baa daliilku yahay oo axaadiidkii ama aayaddii uu sheego hadday garan karayaan baabu marka inuu qubaysan karo muxrimkaa laga qaadanaya baabu faski lxaji ila alcumrati xajkii fasakhidiisiiba u baab yahay cadayntiisii ila alcumrati loo fasakho xaj baa laga qofkii marka hore xaj buu soo xarmaday uu soo xirtay markaasaa xajkiibuu fasakhayaa cumro ayuu wixiisii u bedelayaa yaa marka fasku lxaji ila alcumra xukunkeedu maxay tahay awalan culummada qaar yar ayaa waxay leeyihiin qofka hadduu xaj xaj soo xarmado xoolana uunan wadin hadyi uunan wadin waajib waxaa ku ah inuu markaas yacni uu fasaqo cumro u bedelo sidii nebiga ou amray saxaabadii aan xoolaha wadin oo aan soo marnay qaarbaa sidaa dhahay ibnulqayim iyo ay ka mid yihiin ayb qaarna waxay leeyihin maya shaykhulislaam ibnu taymiya oo kale iyo riwaaya imaam axmed iyo waxay leeyihiin iyagu asxaabtu waajibay ku ahayd asxaabtii nebigu ou faray inay fasakhaan waajib bay ku ahayd hayruhumna sunnu u yahay laakiin ibnulqayim iyo waa caam yeelayaa maadaama asxaabtii lagu waajibiyey dadka kale maxaa ka reebaya uu leeyahay qaarna waxayba leeyihiin cumradaa keliya unbayba asxaabtay khaas ku ahayde xataa sunno uma ahan dadkan dambe oo haddaad xaj soo xarmato xoolana aadan wadin cumro maba u bedelay siday kuleeyihiin qowlkaas dambe waa qowl aada daciif u ah waay waxauna daciif ku yahay waxay tahay saxaabadii baaba nebiga weydiiyeen suraaqata bni malik bni jucshimaa ka mid ahaa oo yiri rasuulka ilaahayow fasqigan arrinkan annaga miyou khaas noo yahay markaasuu nebiga yidhi laa maya bal liabad liabadi labad weligeed saanba ay ahaanaysaa dakhalat alcumratu fi lxaji cumradii xajkay dhex gashay weligeed marka waxyaalahaas o dhan marka waa nusuus sariix ah weeyaan nacam laga leexan maayo labada qowl unbaa marka hore ayaa hadalku marka uu ka yacni dhawaanayaa nacam ayb layskumana hayo qofkii xaj keliya xirtay ee saa ku xajiyay dabadeed cumraysta xajkiisu inuu ansaxaya nacam laakiin yacni shaygan qofkaani waajib buu ka tegay iyo kama tegin weeyaan wax laysku hayo qofka hadda xajkii isagoo xaj keliya xarman hadduu u bedelo cumro u fasaxo maxaa laga rabaa waxba lagama rabo keliya u waxaa ku laasimayo dhiiggii qofka mutamatica iyo qaarinka ku waajibi jiray ee hadyiga ahaa unbaa ku waajibayo can jaabir bni cabdillahi marka fasqu lxaji ila alcumra waa kan fasqu lcumrati ila alxajina xaa-idka ayaa iskale maalan haween xaa-id oo cumro soo xiratay oo mutamaticad ahayd yaa xayd ku dhacay sida caaisha oo kale markaasaa haddana sideedii dulxija waxay usoo gashay waqtiga xajka bilaabanaya iyadoon weli dhiiggii ka go-in haweentaas maxay noqonaya marka cumradeedii hore waa ka tegaysaa xaj ayay xarmanaysaa xajkaasayna gudagelay cumradeedii marka culamadu waxay ku tilmaamayaan waa fasku lcumrati ila alxaji midaan waa tan cagsigeeda haweentana saasay qaarinad ku noqonaysaa halka camal oo ay xajka ku samaysaana cumro uga filan cumradeedii xajkeedii kaasa uga filnaanaya can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal ahla nabiyu sala allahu alayh waali wasalama nebigu waa xirtay oo waa xarmaday wa asxaabuhu iyo asxaabtiisa bilxaji bay xarmadeen oy ku qayliyeen walaysa maca axadin axad walxaal laysa maca axadin axad maciisa iyadoo aanay ahayn oo minhum iyaga ka mida hadyun hadyi aanu u ahayn hayra nabiyi sala allahu alayh waali wasalama nebiga waxaan ahayn iyo watalxata iyo alxa kulligood xaj bay wada xirteen nabiga iyo dalxa waxaan ahayna hadyi ma wadin waayah waqadima caliyun cali waa soo galay isaguna min alyamani yaman buu kasoo galay faqaala waxa uu yidhi ahlaltu waxaan ku qayliyey oon xirtay bimaa ahalla bihi nabiyu sala allahu alayh waali wasalama nebiga waxa uu ku qayliyey oo xirtay halkanna waxaa laga qaadanayaa ixraamkaaga haddaad ku xirto ixraamu lgeyr haddaad ku xirtid heyrkaas waxuu xarmadaa adna kugu laasimayo cali marka hadda ma ogeyn nebiga wuxuu xarmaday laakiin wuxuu kusoo xarmaday oo kusoo qayliyey ee uu ku talbiyeystay wixii nebigu uu xirtaan xirtay buu yiri marka xukunkii nebigu yeelanaya haddii markaa xoolo oo wadana de waa xukunkii nebigu yeelanaya haddaan xoolo wadinna de markaas waxaa weeyaan waa waa dadkii laga fasaqo isagana gelayaan marka waxa uu yidhi fa amara nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu amray asxaabahu asxaabtiisa waxa uu amray an yajcaluuhaa inay ka yeelaan xajkoodii cumratan cumro inay ka dhigaan waa kaas fayaduufuu ay dawaafaan beytka meesha marka waxaa ka maqan fayaduufuu ay dawaafaan kacbada iyo safa iyo marwo labadaba ay dawaafaan uma markaa dabadeed yuqasiruu ay gaagaabsadaan timaha wayaxiluu ay xalaaloobaan yii marka fayauufuu lagama wado hadda dawaaf bilbeyt bis lagama wado sababta cumradu waxay ka kooban tahay saddex rukni bay leedahay adawaafu bilbeyt beytkoo la dawaafo iyo saci bayna safa walmarwa iyo tintoo la gaagaabiyo ama la xeero macnaheedu marka maaha beytka ha dawaafaan hana iska xalaaloobaan lagama wado beytkay dawaafayaan uma yascawna waa sacyinayaan bayna safa walmarwa fayaduufuu way dawaafayaan uma yuqasiruu way gaagaabinayaan timahooda marka in la gaagaabiyaa wanaagsan markaan hadduu xajku soo dhow yahay sababtaa xajku u xiiranaya haddana mar labaad ma ogtahay ilaa man wayaxiluu markaa ay xalaaloobaan ilaa man axad mooyaane kaana macahu lhadyu hadyi oo maciisa ahaaday qof xoola wada mooyaane faqaaluu waxay dhaheen marka nanaliqu ilaa minan asxaabtii baa dhahayaan arrinta aaday uga markaa u cuslaysteen nanaliqu ilaa minan mina miyaanu tegaynaa maalinta sideedaad wadakaru axadinaa midkeen dakarkiisana xubintiisana yaqduru biyihii ay ka dhibcayaan yani waxay leeyihiin ninkii hadduu cumraystay cumradii ka xalaaloobay haween waa u xalaal xaaskiisii hadday la socoto maadaama ay xalaal u tahay maalinta sideedaadna mino la aadayay xajkii la xarmanaayo marka waxaa dhece waxaa dhacaysa ay leeyihiin midkeen yacni isagoo hadda jimaac ugu dambeysay inuu haddana inta xarmada xajkii gudagalo nacam marka waxay leeyihiin anaguna hadda jimaac iyo uma anan soo bixin iyo raaxaysigaas iyo wadakaru axadinaa midkaan dakarkiisuna yaqduru ay biyihii ka dhibcayaan xubintiisii fabalaga dalika anabiya sala allahu alayh ali wasalam arrintaabaa nabigiiba ayay soo gaartay faqaala waxa uu yidhi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu waxa arrinkayga ka mida ee ii laabani ee iga soo tegay hadduu ii laabnaan lahaa low istaqbaltu haddaan qaabili lahaa oo uu iga horeyn lahaa min amrii arrinkayga maa wixii istadbartu aan soo dhaafay yacnii shaygii aan soo dhaafay hadduu ii laabnaan lahaa oo hadda aan u heli karo fursad maa ahdaytu xoolo ma aanan soo kaxeeyeen walowlaa walowlaa anna maci lhadiya hadyi inuu ila jiro oo ila socdo haddii lala yahay la axlaltu sidiinoo kalean ana xalaaloobi lahaa buu yidhi soo ma garanin low istaqbaltu min amrii ma stadbartu wixii hadda wixii iga soo tegay hadday ii dhimanaa lahaayeen weyaan macnaheedu nacam shayga yacni hadda maadiga maadi ahaan igaga tegay hadduu mustaqbal ii ahaan lahaa oon madiino joogi lahaa xoolahan waa kasoo tegi waa kasoo tegi lahaa sidiinoo kalean ana u xalaaloobi lahay mutamatican noqon lahaa xadiidka qeybtan waxaa laga qaadanayaa tamatucu inuu ugu fadli badan yahay saddexdii wej ee loo xajin jiray tamatucu inuu wujuuhu lixraam ee tamatuc iyo qiraan iyo ifraad tamatucu inuu ugu fadli badan yaha laga qaatay maxaa yeele nebiga ayaa tamaniyey shayga nebigu uu tamaniyana waa shay fadli badan waana madhabka xanaabiladaa sidaas ah waxaa kaloo laga qaadanayaa fiihi jawaazu isticmaali low low in la isticmaali karo xadiid kalena wuxuu dhahayaa fa ina low taftaxu camala shaytaan low camalu shaydaanay furtaa see loo jamcinayaa nebigana waa isticmaale halkani waxaa lagu jamcinayaa waxa ay tahay midda camalu shaydaan furayso waa qofka haddii uu u tamaninayo waxa uu tamaninayo hadday tahay adduunyo ka tagtay taana marka waxaa laga garanayaa kalsooni darro allo aanu aad ugu kalsoonayn adduunyo ka tagtay hadduu u dhahayo yacni lowlow waxaas haddaynay jiri lahayn adduunyada waxaan waa heli lahaa iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah waxaa ka dhalanaya waxaa weeyaan amase qadarkiiba u la doodayaa qofka saas oo kale ah waxa uu yacni qaradkiisuna waa adduunyo qadarkii allana subxaanahu watacaala raalli kuma ahanoo dood buu ka qabaa taas waa marka lowda la diidayo amaa laakiin lowdan waxaa weeyaan waa low ku tacalluqdo waa tamani lqurubaat waxyaabo alle kuu dhoweeyo oo aakhiro ku saabsan inaad tamaniso ku dhaafay in aad tamaniso taas wax karaaha kuma jirto marka isku soo duubo aakhirada haddaad tamaninaysid waxa aad tamaninaysaa hadday wax aakhiro ku saabsan tahay lowdaasi dhibaata ma laha waxa aad tamaninaysaas hadday adduunyo tahay waxaa laga dheehanayaa munaasacatu lqadar qadarkii inaad la doodaysid taas darteedaynan ku banaanayn bukhaarina kitaabu tamani buu kusoo saaray baabu maa jaa fi low yani lowdaas wixii ku yimid buu kaga warramay ayb marka waxa uu yidhi waxaadad caaishatu caaisha way xaydday oo sarif meesha layraa markay marayso fa nasakat ilmanaasika manaasigtii bay samaysay acmaashii bay la timid kullahaa dhammaanteed hayra annahaa laakiinse lam taduf bilbeyti beytka ma dawaafin falamaa dahurad markay daahir noqotay wa daafat bilbeyti beytka ay dawaaftay waa dawaaful ifaadaha waay midkan midka maalinta tobnaad la sameeyo ee arkaanta xajka ka mida markay daahir noqotay bay dawaafteen qaalat waxay tihi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow yandaliquuna bixajin wa cumratin dadkii xaj iyo cumray la tegayaan wa andaliqu anuguna waxaan la tegayaa bixajin xaj fa amara cabdiraxmaan ibna abi bakrin buu amray an yakhruja macaha inuu la baxo ila tanciimi oo ula baxo faictamarat bacda alxaji bay soo cumraysatay cumradan tanciim marka maxay tahay sida xadiidka saxiixa uu ku yimid caa-isha cumro iyo xaj labadaba waa qabtay laakiin iyadaa waxay jeclaysatay cumro dadkiina ma cumro gaaray intay sameeyeen iyo xaj gaara miyaan aniga xaj kaliya ku gaabsanaa bay tiri suuradeeda iyada suuratulxaj bay ahayd oo yacni suuradeeda waxa weeyaan waa waa xaj keliya unbay samaysay laakiin cumradeedii xajkaasi soo gashay nabigaa sheegay sala allahu calayh waali wasalam oo dawaafuki bilbeyti wa sacyuki bayna asafaa waalmarwa yasacu xajaki wa cumrataki saasuu yiri nabig sal l slam dawaafkii aada beytka dawaaftay safay marwana aada saciisay waa kugu cumradaadiiyo xajkaagaba isagaa ku filan buu yidhi laakiin iyadaa waxay yani qalbi ahaan bayna ciriiri bay waxay dareentay dadkiiyo cumro gaara sameeyey iyaduna markaas ay xayd qabtay taasay xooaja aanay jeclaysanin nabiga sala allahu alayh ali wasalam marka tadyiiban likhaairihaa khaairkaas isaga oo khaairkeeda isagoo wanaajinayo jab kasrigaas ay dareemaysa jabkaasna kabaayo buuxinayo ayuu nabigu sala allahu calayh ali wasalam waxauu yidhi cabdiraxmaanoo wad walaashaaye tanciim geeye ka ka soo cumraysato marka cumradaasi maahan cumradeedii yani cumradeedii xajkay dhex gashay cumradii xajka ku saabsanay ilaa ida qaarinad bay ahayd moogtahay halkan marka wax mas'alo kalena waa laga qaadanayaa qofka markau acmaasha xajka dhammaystee maka uu yimaado mas'alay culimmadu ka doodaan cumro ma samayn karaa iska sunno ah cumrooyin iska sunnaa ma samaysan karaa culammada qaar badan waxay leeyn waa samayn karaa cumro oo waxaa u daliila nebiga caleyhi salaatu wasalaam cumradan caa-isho oo u fasaxay hadda cumro xajkeedii ku dhex jirta ma ahayn bal waa cumro dhacday bacda alxaj waa cumro bacda alxaj dhacday bay ahayd marka maadaama cumro bacda alxaj dhacday oo haddana nusugii xajkana aan hadda tacalluq la lahayn oo ay u dhammaatay cumradeedii xajka iyo tii kale caa-isha cumro labaad waayo marka waxa ay samaynaysa qofku marka cumro labaad waa samayn karaa wax ka celina ma laha xadiidkii kalena wuxuu ahaa alcumratu ila alcumrati waljumcatu ila aljumca waramadaanu ilaa ramadaan kafaaraatun limaa baynahunna inta u dhaxaysay kafaaraad u yihiin marka alcumratu ila alcumra layihi qofku marka cumrooyinka kulama u badsada dembi dhaaf weeyaan wax uuna u badsanayo saasay yidhahdeen qaar kalena culimmadu way diidaan oo waxay leeyihiin suuradaa sidaasa nabiga lagama hayo sala allahu calayh waali wasalam ayb marka waxa uu yidhi waxaa laga qaadanayaa marka haweenta in markaa waxaa kaloo laga qaadanaya halkan qofka maka joogo inaan maka laga ixraaman karin cumro inaan maka laga soo xiran karin dadku waa labo maki iyo aafaaqi makiyun ama aafaaqi makiga waxaa la yidhaha qofka maka degan ama maka jooga markaas hadduu rabo inuu cumro bilaabo qofka maka jooga maka kama bilaabi karo waa inuu uga xaramku inuu ka baxa weeyaan xilliga meesha ugu dhow tagaa afaaqiguna da muxuu kasoo ixraamanayaa meelihii aan sheegnay oo loogu talagalay marka waxaa weeyaan halkan meeshaan marka cumradan halkan yani waxaad arkaysaa caa-isho marka nebiga waa saaray tanciim buu u saaray tanciim ayuu u bixiyey maadaama uu tanciim u bixiyey ayaa marka waxaa laga qaadanayaa xilliga meesha ugu dhow in laga xarman karo ayaa laga qaadanaya iyo haweentu inay da maxramkeedu marka uu la socday u baahan tahay wacan jaabirin radia allahu canhu qaal qadimnaa maca rasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalam nabigaan la soo galnay wa naxnu annaga oo naquulu dhahayna labayka bilxaji faamaranaa rasuulullahi waxuuna faray sala allahu alayh wali wasalama fajcalnaaha cumratan cumraanu ka yeelnay fasqu lxaji ila alcumra weeyaan wacan cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaal qadima rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nabigaa soo galay wa asxaabuhu sabiixata raabicatin subixii afaraad ayay soo galeen oo bisha dilxija ay afar tahay faamarahum waxau amray an yajcaluuhaa inay ka dhigaan dadkii xajkoodii cumratan cumro faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ayulxilli xalaal xalaaltee ahoo aan xalaal noqonaynaa xalaashee baan xalaal noqonaynaa bay dhaheen way la yaaban yihiin qaala waxau yidhi alxillu kulluhu xalaal noqosho dhammaanteed xataa haween waa idin xalaal waay oo muxrimnimo waa ka wada baxaysaan wacan curwata bni zubayr qaala waxa uu yihi su-ila usaamata bnu zayd baa la su-aalay waana aniga oo jaalisun fadhiyo usaamata bnu zayd baa la su-aalay anoo fadhiya buu yihi kayfa sideebow kaana rasuulullahi rasuulku uu ahaa sala allahu alayh ali wasalam yasiiru inuu soconayo u soconaya xiina markii dafaca carafa oo kasoo dhaqaaqay ay dafaca min carafa markuu carafa kasoo dhaqaaqay nebiga sideebuu u soconayey qaala waxa uu yihi kaana yasiiru kaana wuxuu ahaa yasiiru inuu soconayo alcanaqa socod yacnii inuu soconayo marka aan dadaal aan ahayn nacam kaana yasiiru wuxuu ahaa inuu soconayo alcanaqa socod yacni waxaa weeyaan socod furan ayuu soconaya socod furan fa idaa wajada haddii uu helo fajwatan meel bannaan hadduu helo ciriiriga meel ka bannaan hadduu helana nasa waa degdegayo oo waxaa weeyaan xoogaa waa dadaalaya markaas waa socod boobaye xoog yani neefkiisa waa waa xoogaa waa yar orodsiinaya alcanaq iyo annasu waxaa weeyaan annasu waa socodka xoogaa aadka u dadaalka badan leh alcanaqna waa socodka markaa wax yar ka hooseeya kaas alcanaqu canaqu imbisaadu sayri socodka fidsanaantiisa weeyaan qofka inuu socodka fidsado xoogaa wannasuna fowqa dalika annasuna waa kaa mid ka koreeyo weeyaana oo la degdego dadaal qofka uu dadaalo nacam amarkan marka xadiidkani marka nacam wuxuu leeyahay socodkii nebigu tilmaamaya risaalo yar ayaa waxaa ka qoray socodkan mucallimi cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi sayru nabiy dafcu nabiy sal ly slam min carafaat ilaa musdalifa nacam marka wuxuu yidhi kayfa kaana rasuulu llahi sal ly slam sidee buu rasuulku ahaa yasiiru inuu u soconayo xiina dafaca markuu carafaad kasoo dhaqaaqay qaala waxa uu yidhi kaana yasiiru alcanaq kaana wuxuu ahaa yasiiru inuu u soconayo alcanaqa socod furan faidaa wajada fajwatan meel ba ilaa ciriiri baa lagu dadku waa badan yihiin faidaa wajada hadduu helo fajwatan meel bannaan oo mutasaca yani meel bannaanoo yani ciriirigii xoogaa ka baxsan haddii uu helana nasa socodku waa dedejinaya nacam alcanaqu mbisaadu sayri wanasuna fowqa dalika weeyaan wacan cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waqafa fii xajati lwadaac xajat lwadaac waa istaagay dhexdiisa fajacaluu waxay gudagaleen yasaluunahu inay weydiinayaan faqaala waxa uu yidhi rajulu nin lam ashcur ma aanan dareemin oo ma kasin faxalaqtu waan xiirtay qabla an adbaxa intaanan gowracin qaala waxau yidhi idbax gowrac walaa xaraja wax dembiyana ma leh wajaa aakharu ku kalaa yimid faqaala lam ashcur ma aanan dareemin fanaxartu qabla an armiya waan gowracay inta aanan tuuranin qaala armi tuuro ayuu yidhi walaa xaraja wax dhibana ma leh famaa su-ila yowma-idin nebiga maalintaa lama weydiinin can shay-in wax xaggii lagama weydiinin qudima shaygaas oo qudima la hormariyey walaa ukhira la dibdhigay ilaa qaala wuxuu dhahaya ifcal walaa xaraj halkan waxaa laga qaadanayaa acmaasha acmaasha yowmu naxri la qabtaa waa afar camal weeyaan waa afar camal waa ramyun huma naxrun huma dabxun ramyun huma naxrun huma xalqun huma tawaafun waxaa lagu jamcinayaa marka waxaad ku xasuusan kartaa iyo yani waxaad ku xasuusan kartaa ran xad ran xad ran waa ramyun naxrun ramyun huma naxrun xalqun huma tawaafun afarta camal saas u kala horeeyaan sida sunnadaa sidaa weeyaan hadday dhacdo marka laakiinse haddii ay dhacdo ay timaado haddii lakala hormariya ka waran haddii lakala hormariya acmaashaasoo sidaa tartiibta allakala dabagediyo maxaa ka xasilaya iyada xadiidkan wuxuu tilmaamayaa in nabiga loo yimid ee la yiri nin u yimid lam ashcur anu ma aanan ogeyn ma dareemin markaasaan kala hormariya nebiguna ifcal walaa xaraj buu dhahayay ruqsadaani marka waxaa laga qaadanayaa xaalatlcamdi ma la dejin karaa kas ninkii isagoo og kas u kala hormariyo ma qaadan karaa ruqsada tana mase waxaa qaadanaya ruqsadan oo keliya qofka naasiga ee ilowsan ama qofka yacnii jaahilka ah yaa ruqsadan la siiyey xadiidka daahirkiisa wuxuu tusayaa ruqsadan waxaa la siiyey qofka aan qofka aan qofka ilowsan ama qofka jaahilka ka ah ayaa ifcal walaa xaraj la yidhi laakiin ninka caamidka ee mutacamidka ee yani ninka mutacamidka ee kaska u sameynayo ee kaska u kala hormarinaya daahirka xadiidka ma soo gelayo laakiin culimada waxay yidhaahdaan un dhibaata ma laha wa can cabdiraxmaan bni yaziid annakhaciy anahu xaja maca bni mascuudin bow la xajiye fara-aahu wuxuu arkay ramal jamrata alkubraa isagoo tuurtay jamrada weyn waa midda maka soo xigtay jamrada weyne bisabci xasayaatin toddoba dhagax buu isagoo ku tuuranayu arkay fajacala albeyta beytkii wuxuu iska uu yeelay kacbadii can yasaarihi midigtiisa bidixdiisa wa minan minana can yamiinihi maka xagga bidix buu yeelay waminan minana can yamiinihi xagga midig uma qaala waxa uu yidhi haadakani maqaamu ladii kii meeshii uu istaagay weeyaan unzilat calayhi lagu soo dejiyey suuratu lbaqara nebiga ujeeda sala allahu alayh ali wasalam meeshan waa meeshii nebigu istaagay kana tuurtay marka nabiga calayhi salaatu maqaamu aladi unzila aladii unzilat calayhi suuratu lbaqara kii suuratu lbaqara lagu soo dejiyey maxaa suuratu lbaqara gaar loogu tilmaamaya waxaa loogu tilmaamaya axkaamta xajka aaday ugu fara badan tahay suurat lxaj suurat lbaqaraan ujeeda aad bay ugu badan tahay sidaas darteed baana nabiga sala allahu alayh waali wasalama oo markaa ibnu mascuud marka uu sidaa u yiri suurat lbaqara sidaa buu goonid sidaa ayuu gooni ugu sheegay suurat lbaqara marka wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanaya marka jamrat lcaqaba marka la tuuranaayo in loo tuuranaayo dhanka bidixna in maka layska marsiinaayo dhanka midigna mina in la marsiinaayo yacni qofku xagga mina ayuu ka yimid meeshii uu ka yimid gacanta bidix midig buu marsiinaya makana marka waxaa weeyaan waa hortiisa markuu soo socdo jamaraadka usoo socdo maka way ka horeysaa waa wejigiisa weeyaan meeshaasoo kale marka wuxuu yeelayaa taana wuxuu ka dhigayaa marka makana dhanka gacantiisa bidix buu marinayaa minana gacantiisa midig markaas saa buu u tuuraya marka jamaraadku waa saddex jamratu suqraa jamrat lwusطaa jamrat lkubraa maalinta tobnaad waxaa la tuuraa jamrat lkubraada keliya unbaa la tuuraa labada kale lamaba tuuraba jamrat lkubraana waa midda dhanka maka xigtee shishe oo aan mina soo xigin jamratu suqraana waa midda masjidulkhayf u dhow oo xaggiisa soo xigto marka labada maalinta hore labada hore waa laga boodayaa midda dhexe iyo midda hore midda ugu shishaysa maka xaggeeda xigta keligeed unbaa la tuurayaa midda kubrada la yidhaahdana waa taas waxa loo tuuraya marka asbaab ha ahaato laakiin sunno nebi nebiga raacitaan la raacaya unbaa dartiis loo tuuraya ma ahane waxaa weeyaan laakiin sabab markii hore ay ku timid waa jirtay xadiid saxiixa waxaa jiro nabiga aljibriil nabig jibriil markuu nabiga sala allahu alayh ali wasalam uu baraayay axkaamta xajka ayaa marka lasoo gaaray jamrada meesha ay ku taallo ayaa shaydaan uga soo baxay halkaasaa marka waxa uu yidhi jibriil baa amray inuu toddoba dhagax ku tuuro toddobadii dhagax buu ku tuuray fasaakha dhulkuu galay waa libday haddana meesha kale uga soo muuqdo haddana meesha kale la tuuray saddexda marka sidaa weyaan laakiin macnayeedu maaha hadda inuu meesha shaydaan soo istaagiyey la tuuriyeynayo ma aha nacam ayb waxaa iyadana halka dhagaxda la tuurayana waa inay la ekaadaan dhagax yaryar oo aan saa u waaweyneyn oo digirtan marka xumuska la yidhaahdo oo kale dhagax la eg eg nacam aan aada u waaweyneyn oo nebigu waxau yihi dhagaxaan oo kale tuura iyaakum waalghuluwa fi ddiin diinkaa ku xadgudbinina kab iyo dhagax weyn iyo in la tuuro ma aha nacam ayb dhagaxa waxaa loo tuurayana nabiga waa tilmaamayo dikriga ilaahay baa la oogayaa nacam oo waxa uu yidhi inamaa jucila awaafu bilbeyti wasacyu bayna asafa walmarwa wa ramyu ljimaari liiqaamati dikri illah waxaa loo yaalay in dikrigaa lala oogo wax kale ma ah qofku marka waa inuu uu dareemaa markaas inuu alla xusaayo qofka markuu dareensanyo alla xusaayana waa inuu dumaniina inay ku sugan taha la rabaa laakiin meesha isagoo dhididayo shidaysan oo yacnii sidii inuu dagaal ku jiroo kale ay la tahay oo kale oo dadka uu ku dilo meeshaasoo kale ma aha inuu sidaasoo kale meesha ugu cibaadaysto ayb wacan cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal waxau yihi allaahuma arxam ilmuxalliqiin allaahuma ya allahu allow irxam u naxariiso almuxalliqiina kuwa xiirto qaaluu walmuqasiriina yaa rasuula allah waxay yidhahdeen kuwa gaagaabsadana rasuulka ilaahayo qaala waxau yidhi allahuma arxam ilmuxalliqiin qaaluu walmuqasiriina yaa rasuula allah qaala walmuqasiriin waxaa laga qaadanayaa xiirashada maalinta tobnaad iyo gaagaabsashada inay fiican tahay xiirashada inay fadli badan tahay maxaa yeeley nebiga laba jeer buu kuwaan ilaahay naxariis uga bariyey kuwaanna marka saddexaad ayuu sheegay wacan caaisha marka xalqigu isaguna marka wuxuu ka mid yahay waajibaadka xajka gaagaabsi ama xalqi la gaagaabsan karaa maxaa yeel nebigu ayaga laftirkooda walmuqasiriina buu yidhi hadday xaraa haddii ay hadday haddaan hadday yacni haddii layska reebay oo aanay bannaanayn ma dheheen sidaa rasuulka sal ly slam wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri xajajnaa maca anabiyi sala allahu alayh waali wasalam nebiga ayaanu la xajinay fa afadnaa yowma naxri maalintii yowma naxri ayaanu dawaafnay oo dawaafkii aan samaynay dawaafulifaadihi faxaadad safiyatu safiya ayaa xayshay faaraada nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu doonay minhaa iyada xaggeeda maa yuriidu rajulu ninka waxa uu ka doono min ahlihi ehelkiisa waxaa laga qaadanaya maalintaa tobnaad qofka haddii uu tuurto dhagaxa tuurto xiirto dawaafka uu soo sameeyo acmaashii maalinta tobnaad markau iska dhammeeyo waa u bannaantay xalla lahu kullu shay wax kasta u bannaan laakiin haddaanu dawaaf la imaanin ee ramyi keliya tuurasho iyo xalqi uu sameeyo taxallulul asqar ayaa la yidhaahdaa haween waa ka xaaraam inta kale laakiin waa u xalaal wixii xaaraam ka ahaan jiray haddii laakiin dawaafkii uu ku daro xalla lahu kullu shay wax kastaa markaa u xalaal nacam marka waxay tiri marka wuxuu nin ehelkiis ka doono ka doonay faqultu yaa rasuula allah inahaa xaa'idun baan idhi qaala axaabisatunaa hiya mana xabisaysaa iyadu qaaluu yaa rasuula allah inahaa qad afaadat dawaaflifaadihi way samaysay yowma naxri qaala waxau yihi ukhrujuu baxa billahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam